إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar iyo qarax iyo maanta ciidamo etoobiyaana waxaa lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka bakool xildhibaanada ceelwaaq lagu soo doortay ayaa loo aqoonsaday in ay baarlamaanka ka mid noqdaan iyadoo sidoo kalena magaalada muqdisho uu ka jiro loolan siyaasadeed kulan ballaaran oo lagu bogaadinayay dagaalkii ceel barafa ayaa ka dhacay degmada xarardheere ee wilaayada mudug kow iyo toban askari oo etoobiyaan ayaa ku waxyeeloobay duqeyn saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay la beegsadeen saldhig ku yaala degmada buurha kabe ee gobolka baay weerar ayaa lagu qaaday askarta dowladda federaalka ee ku sugan duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose kulan bayaan laga soo saaray ayaa dhex maray wilaayada hiiraan iyo waxgaradka jufada maxamed cali oo ka tirsan beesha xawaadle warka dibaddana lixdan ruux ayaa ku naf waayay duqaymo ciidamada ruushku ay ka geysteen gudaha dalka yukrain intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن taarikhdu waxay ku beegan tahay siddeedda bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo saddex ee hijiriga geesta kalena waa sagaalka bisha mey sanadka laba kun labaiyo labaatan weerar iyo qarax ayaa maanta ciidamo etoobiyaana waxaa lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka bakool ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weerar toosa maanta waxay la beegsadeen ciidamada etoobiya oo ku socdaalayay inta udhexaysa xudur iyo ceelberde ee wilaayada bakool waxaa lagu waramayaa in weerarkaasi uu barbar socday qarax lala beegsaday ciidamada etoobiyaanka ah waxay la aaminsan yihiin ciidamada etoobiya weerarka khasaare lagu gaarsiiyey laakiin faahfaahin dheeriya kama aynaan helin ciidamada etoobiya ee ku socdaalayay deegaano ka tirsan gobolada baay iyo bakool ayaa maalmahan waxay la kulmayeen weeraro iyo qaraxyo qaarkood khasaarooyin lagu gaarsiiyey kow iyo toban askari oo etoobiyaana ayaa ku waxyeeloobay duqeyn saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay la beegsadeen saldhig ku yaala degmada buurha kabe ee gobolka baay warka iyo war kale oo ku saabsan askar ka tirsan dowladda federaalk oo lagu weeraray duleedka degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose waxaa inoo haya xashim cabdinaasir waxaa faahfaahinna dheeraada laga helayaa khasaaraha xabashida ethoobiya ka soo gaaray weerar madaafiic ah oo shalay gelinkii dambe lagu garaacay xere ay ka samaysteen degmada buurha kaba ee gobolka baay guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ilaa toban madfac ku weerartay xerada ethoobiyaanka waxaana ka dhashay waxyeelooyin kala duwan oo soo gaaray xabashida inta la xaqiijiyey kow iyo toban askari oo etoobiyaan ah ayaa ku dhaawacmay weerarka madaafiicda ah ee lagu garaacay sidoo kale waxaa gubtay gaari cabdibile ah oo xerada u dhex yeelay ciidamada etoobiyaanka kaas oo u haleelay mid ka mida madaafiicdii lagu weeraray xerada intaas kadib waxaa xeradii ethoobiyaanka soo cagdhigtay diyaarad helikobtar ah taas oo daabushay dhaawacyada askarta xabashida ethoobiya ka soo gaartay weerarkan madaafiicda ah ee ay ku garaaceen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada xabashida ethoobiya oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ka waday gobollo ay ka mid yihiin baay iyo bakool ayaa la kulmay weerar toosa iyo qaraxyo ay la beegsadeen cutubya ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana etoobiyaanka ka soo gaaray khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac burbur hantiyadeed iyo welwel iyo cabsi xoogan dhanka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan la weeraray ayaa waxay ku sugnaayeen deegaanka sabiid oo dhaca duleedka magaalada afgooye faahfaahin dheeriya weli kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray weerarkan lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka xildhibaanadii ceelwaaq lagu doortay ayaa waxaa loo aqoonsaday inay baarlamaanka ka mid noqdaan iyadoo sidoo kalena magaalada muqdisho uu ka jiro loolan siyaasadeed gudoomiyaha baarlamaanka aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa la wariyey inuu ku dhawaaqay in xildhibaanadaasi ay u aqoonsan yihiin kuwa saxda ah magaalada muqdisho waxaa soo gaaray madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ka oo aadan madoobe la kulmay waxaana lasoo sawiray labadooda oo xabadka isi saaraya horeyna waxaa magaalada muqdisho u joogay olole la xiriiray in xildhibaanadanna la oqoonsado madaxweyne xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan arrintani waxay daaqada ka saartay xildhibaanadii madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulahi farmaajo uu watay ee lagu doortay magaalada garbaharey xildhibaanadaasi ayaa waayadan warbaahinta kasoo muuqanaya iyagoo indhacadaynaya islamarkaasina sheeganaya inay yihiin iyagu kuwa saxda ah laakiin sida muuqato daadka ayaa la tegay geesta kale magaalada muqdisho waxaa ka socda loolan siyaasadeed waxaa soo taraya dadka isu soo sharaxaya xilka madaxweynenimada ee dowladda federaalka ah waxaa jira ballanqaadyo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale intaba oo ay samaynayaan murashaxiinta mid weliba doonayo inuu asigu madaxweynenimada ku guuleysto xildhibaanada ayaa markan waxay u arkaan inay heestaan fursad ay murashaxiin badan lacag uga qaadan karaan dadka murashaxiinta waxaa xalay kusoo biiray madaxweynaha sanad iyo dheeraad ah kursiga kusii fadhiya kadib markii muddaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo khudbada ay ka muuqatay intii faftirkeeda juhdi dheeraada lagu bixiyey oo kooban oo uu facebookiisa soo geliyey ayuu ku sheegay inuu xilka doonayo uma suuro gelin in muuqaalkaas lagu baahiyo warbaahinta dowladda federaalka ah iyo baraha internetka ay ku leedahay maadaama kooxda ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo ay lidisku yihiin ay gacanta ku hayaan warbaahinta farmaajo ayaa dadka soomaaliyeed been ka sheegay waxaanuu tilmaamay in iyagu ay ka dalbadeen inuu mar kale madaxweynenimo isu soo sharaxo wuxuu xildhibaanada ka dalbaday inay mar kale u codeeyaan dad badan ayaa warbaahinta hortaagan kuwa oo falanqaynaya siyaasiyiinta isu soo sharaxay ee mid weliba uu dantiisa keliya fiirsanayo waxaa bulshada qaarkeed ay sheegayaan in farmaajo iyo xubnaha la midka ah aanay astaahilin in madaxweyne laga dhigo islamarkaasina ay yihiin beenaalayaal warane ma maqlaysaa inta anu codkaygana hadda xoro ii siidaa gacanka ma haysata codkayganaa xor ah waxa weeye horta intaas midna dalka wax uma hayo munaafiqiin wey nimankii culummada waxa weye ninka farmaajaad le ninka culummada laayo wey oo culummada weeraray munaafaqna weeye madaxweynena ma astaahilo siyaad barra markuu uu laayay culummada iyuu dalku burburay asagana culummadii buu laayay soo ma maqlaysa madaxweyne ma astaahilo wax madaxweynaha ma astaahilaan farmaajana dalka u keenu burburiyey caruurtiibuu gatay nin wadani oo soomaaliya oo biladgeesi watuu amxaare u geeyey waxa weeye dhallinyaradii soomaaliya oo dhan ba wuxuu ka gatay asafawar soo ma maqlays oo xaraysan looma dhiibi kara madaxweynaha ma astaahil shan tobanka bishan mey oo shan maalin kadib ku beegan ayaa loo ballaansan yahay in doorashada madaxweynuhu ay ka dhacdo magaalada muqdisho kulan ballaaran oo lagu bogaadinayay dagaalkii ceel baraf ayaa waxa uu ka dhacay degmada xaradheere ee wilaayada mudug maxamed ciise ayaa warkan inoo haya magaalada xardheere ee wilaayada islaamiga ah mudug ayaa waxaa lagu dhigay multiqa ballaaran oo lagu bogaadinayey burundiskii lagu laayay ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe haddaba multiqahan oo ah mid aad u ballaaran ayaa waxaa isugu yimid qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana ugu horeyn multiqaha ka hadlay nabadoon xasan aadan nuux quuri iyo nabadoono kale
multiqahan galabta laysugu soo baxay looguna magacaabay baroorta ka yeeraysa bunjumbuura iyo baashaalka beledkeenna noo qadaray suukaana keenay ayaa mahad dhammaanteed iska leh aad iyo aad ayaanan ugu faraxsannahay inaan ka qayb galno war fiican waaye wanaagsanunu anfacaya adduunkeena iyo akhiradanuna anfacayaa gaalada qolada soo dirsatana waxaan leenahay inta idiin hartay oo nafta ku jirta haddeer ka caynsada hadda ka caynsadaan leenahay bishaaray noo tahay gaaladay murug u tahay sidoo kale qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaradheere ayaa iyagana ka hadlay waxaan joognaa farxad lagu daro farxad allahu akbar talaadadii barakaysneed annaga noo muuqata gaalana maanta maxay leeyihin talaadadii mugdigay ku jiraan wallaahi way dulaysayin ayagaa maanta ooyahay annaga maxaan ku bishaaraysanaa farax sawirradii ay soo duween alkataa'ib anaa indhigay ku daawaday waxaa arkay nin calooshii dilaacday oo qaraxii kala jarjaray nin waxaa arka madaxiisii oo dhan bu madoowaadaba dhinac dhan waa ka gubtay runtii dadkeenna say ogoleen ayaa loo gala maanta allahu akbar allahu akbar allahu akbar gaalada allaha jebiyo weerarkii dhowaan lagu xasuuqay ciidamada burundi ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa waxaa si aad ah u soo dhoweeyey dhammaan bulshada soomaaliyeed ee muslimka ah kulan laga soo saaray bayaan ayaa dhex maray wilaayada hiiraan iyo jufada maxamed cali oo ka tirsan beesha xawaadle siduu warkan uu ku faahfaahinayo maxamed daahir calasow kulankan oo socday muddo afar maalmood ah ayaa waxa uu dhex maray mas-uuliyiinta ugu saraysa wilaayada hiiraan odayaal iyo waxgarad ka socday jufada maxamed cali oo ka tirsan beesha xawaadle kulanka oo ka dhacay deegaan hoostaga magaalada beledweyn ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah mid ka mid a odayaasha beesha ayaa akhriyay bayaan ka soo baxay kulanka beeshu waxa ay ballan qaaday in aysan cadowga alleh deegaankooda u soo dhex marin mujaahidiinta gaar ahaan murtadiinta ayaga ka dhashay qodobka sideedaad qalab kasta oo ciidan oo qabiilku lahaa haddii cadowga uu gacanta u galo waa lagu xisaabtamayaa waxaana ka dhalanaya ciqaab shareecada islaamka waafaqsan qodobka sagaalaad waxaa lagu heshiiyey inay keenaan dhammaan dadka riddada ku dhacay soona qoraan si towba loogu qabto haddii ay ka amar diidaan ay soo sheegaan odayaasha dhaqanka ee ka socday jufada maxamed cali ee ka qayb galay kulanka ayaa soo dhoweeyey qodobada ka soo baxay kulanka iyagoo ballan qaaday dhaqangelinta qodobadaasi meeshan waxaa iskugu timid walaayada iyo beesha maxamed cali qodobada lagu heshiiyey dhammaan ka koobnaay afar iyo toban qodob waafaqsanaay shareecada islaamka afar iyo tobankaba waa isla qaadanay waa qaadannay waana soo dhoweynay hadduu ilaahay yiraa shan iyo toban casho oo dadka yacni jaqda ku jiro wax lagu fahansiiyana waa kala qaadanay hadduu ilaahay yiraa waana lagu fahansii doonaa hadduu alla yiraa waxaan ku heshiinay beesha maxamed cali iyo walaayadu gogol nabdeed nabadaan ku heshiinay nabadaan ku heshiinay bilaaw iyo dhammaad nabad nabad sharciga islaamka oo qaadanno ku dhaqanno waaba ku dhalana ku dhaqanno intaas kabacdi wixii haddaan u dareennay xoogaa inay sharciga islaamka mugdi ka galay inaan waanino wacyigelinno soo celinno tawxiidka loo qabto ugu dambayntii kulanka waxaa soo xiray shinguuleed abuunabhaan waaliga wilaayada hiiraan oo la dardaarmay odayaasha iyo waxgaradka jufada maxamed cali qodobada meesha ku qoran oo aan ka wada niqaashnay oo aan ku heshiinay oo dhammaantood u shaqayn diimeed ah qodobada ayaga ah inaan fulinno heshiiskaas inaannu dacfi ku dhicin iyo tabaryaro in qalbiga la wanaajiyo inaan ka dhabayno heshiiskaas inuu dadkeenna gaaro waxyaabaha heshiiska taabageliya ama xoojiya waxaa ka mid a dadka laga soo tegay in la gaarsiiyo haddii heshiiska inta la qaado ikhyaartu intaan ma aha waa beel weyn dadkan dadka ay matalayaan deegaanadii laga yimid heshiiska in la gaarsiiyo oo aanan dhexda ugu tegin raggaa goobjoog ahay mas-uuliyaddaa saaran tahay dhowaan ayay ahayd markii wilaayada hiiraan ay kulan la yeelatay jufada daarooda cali oo ka tirsan beelweynta xawaadle kaas oo laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan lixdan ruux oo rayada ah ayaa ku naf waayey duqeyn ciidamada ruushku ay ka geysteen gudaha dalka yukrain tobanaan ruux oo shacab ah ayaa ku dhintay duqeyn culus oo lagu garaacay iskuul ku yaala gobol ka tirsan waddanka yukrain ka oo ku yaala dhanka bari ee dalkaas waxaana la sheegay in sidoo kale halka ay ku sugnaayeen ku dhowaad boqol ruux oo rayada madaxweynaha dalka ukrain ninka la yidhahdo seleniski ayaa waxa uu ku dhawaaqay in lixdan ruux lagu dilay gantaal ciidamada ruushku ay la beegsadeen iskuul ay ku jireen amaba dhiganayeen ilaa iyo sagaashan arday kaas oo gebi ahaanba dhismihiisa dhulka lala sameeyey shalay ciidamada ruushku waxa ay bambaano culus ay ku garaaceen iskuul ku yaala tuulada gollohorifka ee gobolka luhaniski waxaana halkaa ku dhintay ugu yaraantii lixdan ruux oo rayad ah ayuu yidhi seleniski madaxweynaha dalka ukrain oo aaladda fogaan aragga kaga qaybgelayay shir madaxeedka t n duqeymahan ayaa yimid xilli ruushku si aan kala go' lahayn uu weerar ugu hayo bariga ukrain si uu u muujiyo guul dhinaca dhulka ah oo uu ka gaaray dullaanka dalkaas uu ku qaaday warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inageenta